weerarkan xalay samiidhiga awdhigle degmada awdhigle uu ka dhacay tuuli kamid ah waa weerar noocaas ah oo iyaga ku talgal taargetka iyaga ay ku ay ahaayeen marka dagaalkan awdhiglan ka dhacay tuuli kamid ah oo daarusalaam la yidhahdo marka daarusalaam yaa soo weeraray oo aad sharaxaad naga siin karaysaa sidaa jamaalo aad ka wareysid wa saaxiibo wadan ayaan ayaan leenahay oo gacan naga siiya marka saaxiibada dib aan ku leenahay iyo ciidan soomaaliyeed ayaa weerareen marka sharwadayaashu waxaad ula jeedaa shabaab shabaab shabaab aan ula jeeda ha maxaa dhacay weerarka kadib waxaa si toos loo weeraray saldhig oo ay magaalada isha muxuu ahay koorihii ay ku lahaayeen oo harta dhibaatooyin fara badan aa loogu geystay burbur hantiyeed waa loo geystay iyo mid military ahaanba nasiib darase saddex madfaac oo xawaaw ah ayaa guryo oo shacabka ay leeyihiin tuuladaasi oo degan ayay ku dhaceen madaafiicdaasi marka xaggee bay ku dhaceen maxayse geysteen waxay ku dhaceen goob oo goob oo ganacsi ah oo farmashiya meel aheyd oo goobtaasi waa ku baaba'day iyo farmashiyahaasi guri ku dhow oo isna sidaasoo kale mid kale ay ku dhacday dhibaatada ay geysteenna waxa waaye guri oo nin magaciisa cali awool yidhaahdo ay ku dhaceen ninkaas adaga gabar oo adeer u yahay iyo wiil isaga uu dhalay wiilkiina waa ku dhaawacmay gabadha oo adeerka u yahayna way dhimatay nasiibdaro dhaawac iyadoo ah ayaa meesha laga soo qaaday istaalada xamar laga soo gaarsiiya labaday jidkaana ku dhimatay marka marka intaas waa inta shacabka soo gaartay dhimashada marka ma hal qof baa mise waa laba qof oo shacaba maya wa maya maya waa gabadha ayaa dhimasha hal gabar oo dhimashaha iyo wiilka oo dhaawaca waay odayga guriga iska lahaa isaga waxba ma soo gaarin waa ma ninka odayga waxba ma soo gaarin guriga waana joogay isaga laakiin labadaana intanta ilaahay oo qadarkiisa ay ku aanaysay marka gabadhan iyo wiilka wiil madaafiicdan marka xagee bay ka yimaadeen yaa soo tuuray wallahi intanta hadda ma aha haddanaan been sheegno wax walba inaan runta ka sheegnaa fiican madaafiicdii lasoo ridaayo oo ii sheeg diyaaradahan aan weli awoodin ayaa dagaalka ay ka qayb qaadanayeen iyo ciidan soomaali ah marka waa madaafiicdii diyaaradda diyaaradaha ay soo tuureen way mana droniska ayaa madaafiicdaasi ay ka yimaadeen oo meelahaas dadka rayidka ay degan yihiin ay ku dhaceen
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad taasaa ayaa ayaa hobaal ah marka inaan been sheegno ma rabno marka dhawaaladda soo gaarteen weerarka marka ma wuxuu isugu jiray duqeyntaas iyo weerar dhulka ah oo ciidamo dhulka ay ka qayb qaadanayeen
ha ha ha ha duqeyn duqeyntaasi iyo weerar dhulkaan waa waa waa way isla socdeen nasiib daro shacbigaas inaan wax soo gaaro raalli kama ahayn laakiin haddana way dhacday laakiin weerar oo dhulkana waa jiray muddo oo ogolyaaan saddex saa ayaa socday maanaa afar saa mise tobanka saa oo oo habeenimo oo oo fiidnimo aan ka wadaa ilaa iyo halka oo saq dhexe ayaa ayay socdeen marka wax badan oo dhibaatooyin iyaga waa loo jeestay laakiin waxaa mar walba oo aad nooga qiin badan shacabkaas wax soo gaareen weerarkaasi yaa qayb ka ah bal haddaad sharxad naga siiso ma waxba kala leexan weyne waxa waaye ciidan soomaaliyeed oo si gaara u tababaran iyo diyaaradahan oo amerikaanka weeyey
marka khasaaraha weerarkaasi marka dadka rayidka laga soo gudbo ee soo gaaray kooxda al-shabaab ama ciidanka kale ee soomaalida ahayd meesha weerartay maxaad nooga sheegi karaysaa xaqiiqda runta haddaan kuu sheego oon ciidan soomaali ah oo haba yaraatee wax dhibaata soo gaartay dagaalka xal ah ma jiraan laakiin iyaga sida hadda oo hobaal ah oo dadka ila waa nala shaqeeyaan marka si ay noo sheegaan dhibaatooyin fara badan iyagaa loo geystay ilaa lix ilaa sagaala la ii sheegaa dhimasho ah iyo qalab military oo meesha saldhigga la weeraray ay ku hayeen oo la burburiyey taas waa iska caddahay marka sidaas wax ku jiraan marka daarusalaam hadda yaa jooga daarusalaam hadda higiga hadda kusoo noqday saakse la ii sheegay waa weeraradii oo muddooyinkan sidaasoo kale oo lagu hayo wahaa kudhib ku dhaqaaqdi waa weerar loogu talagalay inaysan seexanin nasan nimankaan marka inay dhintaan ma rabaan haddii hadda dagaal lugtaa la aadana markaas ayaga ii sheeg maxaa si fiican loogu naafeeyo waa dagaalo joogta ah oo noocaas oo lagu wada wey ha